bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllah tacalى baabu ma jaءa fi اlarbaci qabla اlcasri baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu u baab yahay jaaa ku yimid fi larbaci afar rakco in la tukado oo sunno ah qabla alcasri casarka ka hor qaala alimaamu abuu ciisa xadahanaa bundaar wa huwa moxamed bnu bashaar albasriyu qaala xadahanaa abuu caamir wa huwa abuu caamir alcaqadiyu qaala xadahanaa sufyaan wa huwa bnu saciid ibni masruuq athawriyu can abi isxaaq camr bni cabdillaahi alhamdaaniyu can caasim bni damrata can caliyin qaala caasim ibnu damrana shalan soo marnay waa ninkii uu ka fadilayay xaaris al acwar isaga waa saduuq caasim can caliyin qaala kana anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yusallii qabla alcasri casarka hortiis inuu tukanayay arbaca rakacaatin afar rakco yafsilu baynahunna bitasliim wuxuu ku kala soocayay dhexdooda salaamo noqsi cala almalaa'ikati ou salaamu almuqarabiina waman tabicahum iyo ciddii raacday min almuslimiina waalmu'miniina ah qaala wafi lbaabi can ibni cumara wacabdillaahi bni camrin ayb xadiidka ibnu maajah iyo nasaa-i baa wariyeen waana saxiix qaala xadiidu caliyin xadiidun xasan qaala wakhtaara isxaaqu bnu ibraahiim marka mas'alo oo juz-i ah ayuu ka hadlaa hadda uu leeyahay ma la kala goynaa afartaas ragco ma laysraacinayaa say noqone qaala wakhtaara isxaaqu bnu ibraahim wuxuu doortay allaa yufsala inaan la kala soocin fil arbaci afarta qabla alcasri ka horeyso lama kala soocayo marka waxay tahay macnaha salaan laguma kala soocayo laba suura ka imaan karta marka in inta la atixiyaadsado la istaago iyadoon la salaamo noqsanin amase afartaba in laysraaciyo biduuni tashahud ayb qaala waxtaja bihada alxadiidi xadiidkan ayuu xujaystay wa qaala macnaa qowlihi annahu yafsilu baynahunna bitasliimi yacni tashahud isxaaqna marka xadiidkan baaba xujo uu yidhi xadiidkan bitasliimi cala almalaa'ikati macnaheeda ataxiyaadkaa laga wadaa assalaamu calayna wacalaa cibaadillaahi saalixiinta sidaas uu ku macneeyey ayb marka arbaca rakcaatin yafsilu baynahuna bitasliim ay bitashahud waay marka intuu atixiyaadsado ayuu kaca isagoon salaamo noqsanin qaala wakhtaara isxaaqu bnu ibraahim wuxuu doortay allaa yufsala fi larbaci qabla alcasri waxtaja bihada alxadiidi ayuuna xujaystay wa qaala macnaa qowlihi anahu yafsilu baynahuna bitasliimi yacni tashahud qaala wara'a ashaaficiyu imaamu shaafici wuxuu arkay wa axmedu iyo imaam axmed salaata alleyli waannahaari mathnaa mathnaa salaada la tukanaya habeenkii iyo maalinkiiba ee sunnadaa labalaba inay tahay yakhtaaraani alfasla waxay dooranayaan labadoodaba ataxiyaad iyo salaamo noqsi in lagu kala sooco ayb xadiidka laakiin ibnu cumar ee saxiixeynka ku sugan wuxuu leeyahay salaatu leyli mathnaa mathnaa riwaaye marka waxaa jirta salaatu leyli wanahaari mathnaa mathnaa nasaa-i marka wanahaaridaas wuxuu ku xukumay shuduud salaatu leyli iyo saxiixeynka wanahaari riwaayadaasna marka shuduud uu ku xukumay alimaam abu cabdiraxmaan annasaa'iyu raximahu llah ayb qaala xadaa marka isxaaq wuxuu leeyahay marka maadaama ay salaatu leyli mathnaa mathnaa ay tahay waxaa laga fahmaa salaatu nahaari oo nebiga uu tukan jiray inaynan mathnaa mathnaa ahayn ee marka afartan la ysraacinayo qala xadaanaa yaxya bnu muusa waaxmed bnu ibraahim wamaxmuud bnu haylaan wagayru waaxidin marka duruq badanoo jamcina marka oraanu sheegnay duruqda uu tirmidi kitaabkiisa duruqdana waa ku jamciyaa sida uu u jamciyay marna waa isku cadfaa intaanoo shuyuuq mid kasta dariiq waayo dabcan marna wuxuu sameeyaa wafilbaabidan tirada badan oo uu sheegana waa duruq buu ishaara ayb nasaa-igu asagu laakiin aad buu duruqda u galaa weliba xataa cilalkii iyo tarjamo tarjamooyinuuba ka dhigtaa isagan baabu alikhtilaafi calaa fulaan alikhtilaaf fi xadiidi fulaan iyo aad ugu badan waxa xadiidka yacni duruqdiisa iyo asaaniidda kala duwan iyo isaga waa sanaacadiisa waay ayib haddii matnigu khilaafka ka jiro iyo haddii shaksi laysku khilaafay inta ardadiisii iyo riwaayaadkii dhammaybuu soo kaxayna laakiin dariiqada alimaam abu ciisa tirmidi waa ikhtisaar duruqda waa kuu sheegaa laakiin biikhtisaar uu kugu sheegaa ayb qaluu xadaanaa abu dawuud aطayaalisiyu wahuwa sulaymaan bnu dawuud qaala xadaanaa moxamed bnu muslim bni mihraan kan waxaa la yidhaha moxamed bnu ibraahim ibni muslim ibni mihraan awowgiisa ayaa loo nisbeeyey ayb moxamed bnu ibraahima bni muslim ibni mihraan alkuufiyu saduuqun yukhdi akhraja xadiidahu abu dawuud wاtirmidiyu wاnasaa'iyu anahu samica jaddahu ayb anahu baa lasoo qadaraa meeshaas xadaanaa moxamed bnu muslim moxamed bnu muslim ibni mihraan muxuu noo sheegayna anahu samica jaddahu awowgii inuu ka maqlay can ibni cumara awowgaas marka waxaa weeyaan muslim ibnu lmuhannaa ayaa la yidhaahdaa wahuwa hiqatun ayضa akhraja xadiidahu abu dawuud wاtirmidiyu wاnasaa'iyu can ibni cumara can الnabiyi sal ly slama qaal raxima allahu mra'an qof allah u naxariisto sallaa qabla alcasri arbacan casrka ka hor afar tukaday afartaa ragco marka rawaatibta mu'akadka maaha laakiin sunankaas waxay ka mid yihiin lala imaanayo qaala hada xadiidu gariibu xasan qaala baabu maa jaءa fi اrakcatayni bacda almagribi wاlqiraa'ati fiihimaa labada rakco ee maqribka ka dambayso iyo qiraa'ada la akhriyo dhexdooda waxa lagu akrinayo wixii ku yimid cadayntiisiibu u baab yahay qaala xadaanaa moxamed bnu lmuhanna wahuwa abu muusa azamin qaala xadaanaa badlu bnu lmuxabar wbadl bn lmuxabar albasriyu hiqat habtun ila fi xadiidihi can zaa'idah zaa'idata bni qudaama markuu ka warinayo hiqa ma aha hadda marka isaga ka warin maayo ayb rawaa lahu albukhaariyu walarbaca qaala xadaanaa cabdulmalik bnu macdaan wa huwa cabdulmalik bnu lwaliid bni macdaan adubaciy daciifun akhraja xadiidahu atirmidiyu wabnu maajah ninkan waa daciif can caasim bni bahdalah caasim bni abinajuud waaye hiqatun fi lqiraa'aat ama imaamun xujatun fi lqiraaa fi lqiraa'aati xadiidkana waxaa weeyaan saduuqun yukhdi can abi waail can cabdillahi bni mascuud abi waail marka shaqiiq bnu salma can cabdillaahi bni mascuudin annahu qaal maa uxsii ma koobayo maa samictu rasuula allahi sal l salam intaan nebiga ka maqlay yaqra'u ma tirin kara yacni inta aan nebiga ka maqlay yaqra'u fi rakcatayni isagoo akhrinaya labada ragco dhexdooda bacda almaqribi maqribka ka dambayso iyo wa fi rakcatayni labada ragco qabla salaati alfajri salaada fajar ka horeyso biqul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad ma tirin kara yani ayb xadiidku waa saxiix isnaadka laakiin waa daciif lidacfi cabdilmelik xadiid ibni cumar fii musnadi axmed iyo ayaa xoojinayo qaala wafi lbaabi can ibni cumar waaba kaas uu sheegayo qaala xadiidu bni mascuud xadiidun gariibu laa nacrifuhu ila min xadiidi cabdilmelik bni macdaan can caasim qaala marka tarjamadii xadiidkana mudaabaqadoodu waa daahir qaala baabu maa jaءa anahu yusaliiha fi lbeyt wuxuu ku yimid inuu ku tukanayo labadaa ragco guriga haddii masaajidka gurigiisa u dhow yahay oo kale inuu guriga la aado oo uu guriga ku tukado sidaasaa fiican ayb haddii laakiin de gurigii aanu u dhoweyn oo kale inuu masaajidka isaga tukaday noqone qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahiim wa huwa almacruufu bibni culaya ismaaciil bnu culaya can ayuba wa huwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can naaficin can ibni cumar qaala sallaytu maca anabiyi sal l slam nabigan la tukaday rakcatayni laba ragco bacda almaqribi maqribka kadib fii beytihi gurigiisaan kula tukaday ayb maca nebiyidaas marka maaha maciyo oo jamaaco inay ku wada tukadeene yacni salaadii ou tukadaan anna dhinacan ka tukaday marka salaadda asna inuu tukaday anna aan tukaday baan maciyadu halkaas qaala wafi lbaabi can raafic bni khadiij wa kacb bni cujra qaala xadiidu bni cumara xadiidun xasanu saxiix ayb marka gurigii in sunnadu ay sidaas tahay qaala xadaana alxasanu bnu caliyin alxulwaaniyu huwa abu caliyin alkhalaal qaala xadaanaa cabdurazaaq wahuwa bnu hamaam alsancaaniyu abu bakrin alximyariyu ayb qaala akhbaranaa macmarun ninkan marka cabdurazaaq nin aad u xadiid badan u ahaa de musanafaadna waa leeyahay oo musanafaadkiisa waxaa ka mid a almusanaf licabdirazaaq musanafkaas markaa tobaneeye mujalad waa ka badan yahay aathaarta asxaabta ayaa ayuu wariyaa marka aathaarta asxaabta asaga iyo abubakr ibnu abi shayba musanafkiisa weyn iyo iyo iyo iyo iyo ibnulmundir owsadkiisa iyo meelahaas ayaa aada ayaga aathaarta u daneeyo haddii marka athar iyo aada baxdi rabto inaad ka samayso inaad meeshaas abubakr ibnu abi shayba iyo musanafka cabdurazaaq iyo ayaad aadaysaan iyaga aathaarta aad u qoro una daneeyo ayb tafsiirna waa leeyahay cabdirazaaq layihaha tafsiiru cabdirazaaq saddex mujalad meelaha ama laba meelahaas waaye aad umadumada dhammaystirna ayb waana tafsiir ku socdo calaa ariiqati alisnaad ku socdo wixii marka isnaadu isnaadkiisuu ku warinayaa wixii qur-aanka ku saabsan ee macnaha qur-aanka ama sababu nusuulka iyo ayuu sheegaa wariyaa ayb ee tafsiir hadda kelimad kelmad macnaynaya maaha ayb kutubahaas uu leeyahay waana la aadi jiray waqtigiisa imaam axmed iyo waa kii marka aad u tegi jiray oo sancu fadhin jiray imaam axmed iyo maxamed ibnu yaxya duhli iyo raggaasaa rexlo u aadayba ayb imaam axmed waxaa laga sheegaa inuu yidhi sancaau wa indaala zaman ninkaasaa marka la aadi jiray berigaas cabdirazaaq ibn hamaamka marka qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala akhbaranaa macmarun wahuwa macmar bnu rashid abuu curwa macmar ciraaqna waa joogi jiray isagana yemanna waa joogi jiray markii dambe marka yeman wuxuu ku tegay aadis xaggaas markuu aadayna meeshuu iska degayba marka can ayuba wa huwa bnu abi tamiimata sakhtiyaaniy can naaficin can ibni cumar qaala xafidtu can rasuuli illahi sal ll slama nabiga waxaan ka xifdiyey cashara rakacaatin toban ragco kaana yusaliiha bileyli wanahaar maalinka iyo habeenka uu tukan jiray waa rawaatibtii rakcatayni qabla aduhri warakcatayni bacdaha warakcatayni bacda almaqrib warakcatayni bacda alcishaai alaakhira qaala waxadahatnii xafsatu annahu kaana yusallii inuu tukanayo qabla alfajri rakcatayni salaada subax ka horna inuu laba tukan jiray xafsaa ii sheegtay wuxuu leeyahay de markaasoo kale guryaha waqtiga fajarka ka horeeyo xaasaska unbaa ogaa karaan isaga cabdullahi bin cumar ma ogaan kara umu xabiiba iyada waxay ku dartay labada ka hor duhurkii afaray ka dhigtay ayb qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidun xasanu صaxiix qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala xadaana cabdurazaq qaala akhbarana macmaru can الzuhriyi can salim can ibni cumara can الnabiy sal ll slm milahu waa xadiid kale waa isla xadiidkii waa oo dariiq kale ah qaala hada xadiidu xasanu صaxiix ibnu cumarna badanaa hadda riwaayadii hore hadda naafica ka warinaya midaana wiilkiisa saalim naafic waa mawlihiisa wiilkiisana saalimna waa wiilkiisa aad labadooda aada uga wariyo afar xadiid meelaa meelahaas isku khilaafeen cabdullaahi ibnu dinaarna waa ka wariyaa saddexdaasaa ugu badan wax wax ka wariyo mararka qaarna mujaahid iyo ayaa ka wariyo qaala xadaanaa ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix baabu ma jaءa fi fadli التaطawuci wa sitti rakacaati bacda اlmgrib salaada taطawuc ee sunnadaa fadligeeda wixii ku yimid cadayntiisiibuu u baab yahay iyo wa sitti rakacaatin lix rakco oo bacda almaqribi la tukado lix bacda almaqrib la tukado qaala xadaanaa abu kurayb yacni muxamed bna alcalaa alhamdaniya alkuufiya yacnidaas marka yaa leh maya tirmidi maba u baahnaba yacni inuu yidhaha leanna waaba sheekhiisa hadda dooraba abuu kurayb u dhahaya mxamed bnu lcalaabu hadduu doono dhahaya yacnidan waxa wato waa tirmidi raawigiisa abulcabaas almaxbuubi maxamed bnu axmed iyo cidda ka hooseysana waa iska dhici kartaa qaala xadaanaa zayd bnu اlxubaab wa huwa alcukliyu qaala xadaanaa cumaru bnu abi khacam ninkaa marka cumar bnu cabdillaahi bni abi khacam ayaa la yidhaha waa daciif daciifun akhraja xadiidahu atirmidiyu wabnu maajah ayb cumar bnu raashid waaye qofkii yirina waa gafay buu yidhi waa wahmiyey ninkan waa cumar bnu cabdillaahi bni abi khacam ayb can yaxya bni abi kathiiri wahuwa alyamaamiyu can abi salamata can abi hurayra ayb yaxya bnu kathiirna badanaa abu salam uu ka wariyaa isagana yaa aada uga wariyo raawigiis ugu badan yaa waay aan soo marno yaxya bnu abi kathiir waa sheegay dhowr maraan sheegay laba mar camal waaba sheegay qofkaas hadduu ka wariyey yaxya bnu abi kathiir fulaan waaye kaaska hishaam kee hishaam bnu abi cabdillaahi dastuwaa'i hahy can abi salamata can abi hurayrata qaala abu salamahana waa ibn cabdiraxmaan ibni cawf can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam man sallaa bacda almaqribi maqribka kadib qofkii dukado sita rakacaatin lix rakco lam yatakallam ounan hadlin fii maa baynahunna dhexdooda inta ah bisuu'in xumaan ounan ku hadlin cudilna lahu bicibaadati hintay casharata sana waxay ula dhigmaayaan oo ay ula ekaanayaan labaiyo toban sano cibaadadood xadiidkanna marka waa daciif oo ninkaas waxaa ku jiro camr bnu cabdillaahi cumar bnu cabdillaahi bni abi khacam weliba waxaa weeyaan waahil xadiid marka qofka haddii la yidhaahdo fulaanun waahil xadiid wuxuu noqonayaa markaas dacfi aad u daran waana ka muuqanaysaa xoogaa yani leanna laba ra lix rakco ayuu wuxuu leeyahay labaiyo toban sano cibaadadeedii u dhigantaa ibnu xajar wuxuu yidhaha mararka qaar yacni xadiidka aadka daciifka u ah waxaa lagu garanaa mararka qaar mubaalagaa ku jirto mubaalagaa ku jirto mararka qaar yacnii qadciyaadkuu ka hor imaanaa iyadoon waxba macaanidiisa aan meel kale iyo wax loo leexleexin karin wixii sidaasoo kale a markiiba waa la garan karaa qaala waqad ruwiya can caaishata can الnabiy sal ly slama qaal man salaa bacda almaqribi cishriina rakcatan labaatan qofkii tukado bana allaahu lahu beytan fi ljanna buu alla uga dhisaa guribuu jannada uga dhisaa xadiidkan isnaadkiisa asna aad buu daciif u yahay yacquub bnu lwaliid almadani baa ku jiro kadabahu axmadu wagayruhu ibnu xibbaanna wuxuu yidhi yadacu alxadiida cala athiqaati laa yaxilu kitaabatu xadiidihi ilaa calaa jihati atacajub xadiidkiisa maba la qori karo yidhi ilaa calaa jihati atacajub in lala yaabaayo maana bar ninkaas fiiriya la dhahayo maana waxa uu nebigu ka sheegayo bal eega in la dhahayo maana ibnu maajahna waa soo saaray laakiin xudayfat bnulyamaan ayaa waxaa ka ansaxay isaga inuu yidhi qiso ayuu sheegay hooyadii isagoo la jiro markay wuxuu yidhi mundu mataa cahduka bاnnabiy sal اlه ly slam ayb goormaa nebiga kugu dambeysay wa fiihaa qisadaa marka waxaa ku jirtay fasallaytu macahu lmaqriba maqribkan la tukaday fasallaa xataa salla alcishaa nebiga intaan maqribkii la tukaday maqribkii kadib bou sunnooyin tukanaya ilaa uu cishihii ka tukaday ayb cadad mucayana laakiin ma sheegin ayb ibnu abi shayba musanafkuu ku wariyay afar kun boqol shan iyo toban marka meeshaas waxaan u jeedaa ibnu abi shayba maahane tirmidi laftiisa wuu keeni doonaa ayb marka qisadaas xudayfa iyada waa ansaxday nebigan la tukaday maqribkan la tukaday kadib salaad buu waday ilaa uu ceshihii ka galo marka maqrib kadib waa layska tukan karaa laakiin cadadkan mucayankoo lixdaa ama labaatanka iyo iyo asaaniideedu aad ay daciif u tahay sideedan ogow adiga salaad waxaa la reebay keliya owqaadda macruufka ah xadiidka camr bni cabasa fii saxiixi muslim markay qoraxda soo baxayso markay qoraxda dhacayso duhurka markay bartanka isku taagto bada bacda subxi iyo bacda alcasri laakiin wixii waqtiyadaas ka soo haray qofku salaad wax la sameeya iyadaa u fiican waa iska wadi karaa salaad intuu doono maxaa kugu daliila marka haddii la yidhaha qisada camr bnu cabasa leanna waxaa ku jirtay salli haddii waqtigaa la dhaafo salli fa ina salaata mashhuudatun salli fa ina salaata mashhuudatun qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun gariibu laa nacrifuhu ila min xadiidi zayd bni اlxubaab can cumara bni abi khacam wasamictu muxameda bna ismaaciil yaquulu cumar bnu cabdillaahi bni abi khacam munkaru lxadiid wadacafahu jiddan aad buu u daciifiyey marka ninka uu yiraahdo bukhaari munkaru lxadiid ama fiihi nadar qofkuu yiraa iyo qof aad daciif u ah cibaaradiisa waa jilicsanayd oo jarxiga marka uu yiraha fiihi nadar ama sakatuu canhu amase munkaru lxadiid jarxi adag weliba munkaru lxadiidka iyo iyo iyo iyo iyo fiihi nadartiisa hadda munkarulxadiid buu yidhi tirmidi marka wxuu le wadacafahu jiddan aad buu u daciifay qaala baabu maa jaaa fi rakcatayni bacda alcishaai labada ragca wixii ku yimid cadayntiisiibuu u baab yahay cishaha kadib la tukaday qaala xadaanaa abu salma yaxya bnu khalaf wa huwa albaahiliyu aljubaariyu saduuqun rawaa lahu muslimu abu dawuud watirmidiyu wabnu maaja qala xadaanaa bishru bnu lmufadal can khalidin alxadaa khalid bnu mihraan can cabdillaahi bni shaqiiqin qaala sa'altu caaishata caaishaan su'aalay can salaati rasuuli illahi sal ly slam nabiga salaadiisa faqaalat waxay tidhi kaana yusallii qabla duhri rakcatayni wa bacdaha rakcatayni wa bacda almaqribi hintayni wa bacda alcishaa'ina rakcatayni buu tukan jiray wa qabla alfajri fajarka ka horna hintayni labo qala wfi lbaabi can caliyin wbni cumar qala xadiidu cabdillahi bni shaqiiq can caaishata xadiidun xasanun saxiix cishaha kadib marka labo ayaa la tukanaa idan baabu maa jaءa ana salaata اlleyli mahnaa mahnaa wixii ku yimid salaatuleylku labalabo labalabo ragca inay tahay cadayntiisiiba u baabya rawaatibtii hadda waa ka baxay salaatuleylkii iyo galaya salaatuleylka wixii witr iyo ku tacalluqana wuxuu ka dhigi doonaa baab abwaab gaar abwaab lwitri buu dhihi doonaa qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa leysu can naaficin can ibni cumar can اnabiy salى اllahu عalayhi wasalam anahu qaala nabigu wuxuu yihi salaatuleyli mahnaa mahnaa salaatuleylku waa laba labo marka mahnaa mahnaa waxaa laga qaadanaa labaa la tukanaa waa la salaamo noqsanaa labaa la tukanaya waa la salaamo noqsanaa saas u tukanaa qofka fa idaa khifta subxa labalabo ayaa salaatuleylka loo dukanaa fa idaa khifta haddaad ka cabsato asubxa waagu inuu kugu dhasho fa awtir biwaaxidatin hal ragco ku witri hal ragco witir uga dhig wixii aad soo tukatay fa awtir biwaaxida tintaan halkan ragco macadad mucayana bay witir u noqonaysaa mise maya cadad mucayana uma noqonayso haddaad laba intaad tukatay waagu kugu dhala rabo hal xaba lee ku dar saddexay noqonayaan haddaad tukatay afar iyada ka dhig shan ilaa intii aan marka cadad aan lahayn ayb leanna nebigu uma xadayninoo salaatu leyli mathnaa mathnaa waa idlaaqay weliba nin reebaadiyaa nebigu u yimid markaasuu yidhi salaatuleylka saan u tukadaa markaasuu yidhi mathnaa mathnaa hadday marka cadad go-an ay leedahay salaatuleylku wuxuu dhihi lahaa toban ragca markaad tukatid hal kusoo dhammaystiru dhihi lahaa lama dhihin nebigu waa iska furay culummaduna saasay ka fahmeen alxaafid abu cumar yuusuf bn cabdilbar tamhiidka iyo istidkaarka iyo wuxuu sheegay muslimiintu inaynan isku khilaafin salaatuleylku inaynan tiro go-an inaysa lahayn muslimku iskuma qabaninuu yidhi iskumana khilaafin ayb ilaa shan imaamna sidaasoo kale sheegayeen shan ijmaac taqriiban marka waa la sheegay faidaa khifta subxa haddaad subxii ka cabsato fa awtir biwaaxidatin hal ragca ku witri marka waxaa laga dhigay un waaga waxa ku celinaya adigu waxay tahay waaga inuu kugu soo dilaaco bes taasaa ku celinaysa waxaa laga qaadanaya xadiidka marka witri witrigu inuu ku dhammaado fajarku dhalashadiisa wajcal ka yeel aakhira salaatika salaadaada ta ugu dambaysaana witran ka dhig qaala fi lbaabi can camri bni cabasa qaala xadiidu bni cumar xadiidun xasan walcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi camalkuna sidaan waaye ahlu cilmiga agtooda ana salaata leyli mathnaa mathnaa wa salaatuleylka labalabaa loo kala gogoynaya wa huwa qowlu sufyaan athawriyi wabni اlmubaarak washaaficiyi waaxmeda waisxaaq weeyaan ayb sida ay salaada nebiga ahaydna isaga ka hadli doono wuu keeni doona qaala baabu maa jaءa fi fadli salaati اleyli salaatuleylka fadligiisa wixii ku yimid cadayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaثna qutaybatu qaala xadaثna abu cawaana can abi bishri can xumayd bni can xumayd bni cabdالraxmaan اlximyariyi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sal l slam afdal siyaami soonkan ugu fadli badan bacda shahri ramadaan bisha ramadaan kadib shahrullaahi almuxaram wa afdalu salaati salaad midda ugu fadli badan bacda alfariidati salaada faradka kadib salaatuleyli waa salaatuleylka marka salaatuleyl fadligeeda xadiidka waa ku cadyahay qaala wafi lbaabi can jaabirin wa bilaalin wa abi umaama qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu saxiix wa abu bishrin ismuhu jacfaru bnu iyaas wa huwa jacfaru bnu abi waxshiyata waa soo marnay qaala baabu maa jaءa fi waصfi salaati الnabiy sal l slama bileyli wuxuu ku yimid nebiga salaadiisa tilmaanteeda bileyli ou tukado salaatuleylkii nebiga siday ahayd ayb isaga sida uu u tukan jiray qaala xadaثna isxaaqu bnu muusa alanصaariyu qaala xadaثna macnun qaala xadaثna maliku can saciid bn abi saciidin اlmaqburiyi can abi salmta anahu ahbarahu anahu sa'la caaishata caaishun su'aalay kayfa kanat salaatu rasuuli llahi sal l slama fii ramadaan nabiga salaadiisu sidee bay ahayd ramadaan dhexdiisa faqaalat waxay tihi maa kaana rasuulullahi sal l slama nebigu ma ahayn yasiidu inuu ka badinayay fii ramadaana ramadaan dhexdiisa iyo walaa fii gayrihi iyo hayrkiis calaa ixdaa casharata rakca kow iyo toban ragco ramadaan iyo hayrkiis kama badi jirin nebiga siiqadan marka nahyi ma tuseenan usuulfiqiga maala hal haadihi siiqa tadullu cala nahyi koo iyo toban inaan laga badi karin ma laga fahmaa siiqadan maya wax aan cilmi shuqul ku lahayna ka fahmaya saas qof cilmi shuqul kule mak siiqadaani wax nahyi a ma wadato ayb leanna nahyigu siiqadiisa waa la yaqaanaa yacni laa tafcal ama ama ama nahaa rasuulu lahi sal l sl nebigu waxaa waa reebay yaa ku cad waa ficilkii nebiga isaga marka sunnadiisa qowligaa salaatuleylka ma xadaynin nebiga sunnadiisa ficligana wuxuu ka dhigay kow iyo toban saddex iyo tobanna waa tukaday haddii laga fahmaayo kow iyo toban lagama siyaadin karana ee rasuulkaba kama siyaadiyeenba kololbuu ka siyaadiyo saddex iyo toban uu tukaday maa kaana yaziidu macnaheedu maa lagama siyaadi kara ma aha leanna isagaaba ka siyaadiyey sunnadiisa qowligaana cadad uma yeelin nebiga salaatuleylka midda ficilkiisana mararka qaar buu saddex iyo toban tukaday sida uu tirmidiba sheegi doono ayb wuxuu leeyahay marka abu daawuud iyo keyrkiisana waxay wariyeen kaana yuutiru bicashrin wa halaatin nebiga wuxuu ku witrin jiray toban iyo saddex toban ragco iyo saddex marna wuxuu yidhi kaana yuutiru bihalaathata cashr saddex iyo toban ragco ayuu nebiga ku witriyey marka saddex iyo tobankaba waa witr witrku salaatuleyl ma yahay mase maaha huwa huwa waa salaatuleyl marka labadan waxaa laga wadaa labada cishaha ka dambaysayaa lagu tiriyey iyo mararka qaar in lagu tiriyana waa dhacdaa marar aan lagu tirinaynin saddex iyo tobankuba witr yihiinna waa kaas waa la wariyey biasaniida saxiixa ayaa lagu wariyey waxay ku tusee marka sunnadii ficilkiisa iyo qowlkiisu labaduba in laba in kow iyo toban laga badin karay tuseen isaga laakiin salaadiisu sidaan kow iyo tobankaas u badnaa ayb marka qofka qofka hadduu ka fahma siiqadana nahyi waa wareer sunnada ficilka nebigana kow iyo toban kama badinin bis hadduu taagan yahay saddex iyo tobankan maahan labada subax ka horeysaa lagu daray iyo taagan yahayna oo sidaas yacni joogto saas ay ahayd uu leeyahayna waa wareer kale ijmaacaadkii culummada hadduu khilaafayana waa wareer kale mararka qaar waxaan arkaynaa yani cilmiga inuu dhumay waxaa ku tusaayo ijmaacaadkaas ibnu cabdilbar iyaa la naqdinaa oo laleeyahay ibnu cabdilbar ijmaaca waa ku tasaahulaa daliil male yani wax isaga kasoo horjeeda lama sheegaayo sida loo sugaayo bal qofkan muxuu soo wadaa afar wadaadoo soomaaliya oo kuu sheegaa kabacdi annagoo saasaan waxaan yeeli jirnay weligan kow iyo tobanaan tuka jirnay idinku maxaa iyaa tihiin idinkuyani manuuna antum yani manuuna antum idinka yaad noqonaysaan marka ama saddex wadaado ijmaaci ibnu cabdilbar wuxuu yidhi xagga dhig naam mutasaahil waayo ijmaacaadkiisa waa la naqdiyaayuu yidhi saddexdan wadaadoo soomaalida ayagu ijmaacooda muxuu noqonaa marka waa ariib cilmigu hadduu dhumo oo uu jikaartan iyo muran uun isku bedelo wax faa'iido badan ma laha saxaabadii inay ka badiyeen tobankeena yaa la yidhi cumar inuu saddex labaatan tukaday yaa soo aroortay ijmaac lafteeda saxaabadu laftooda inay ku ijmaaceen in kow iyo tobankaas ka badan labaatan ay ku ijmaaceen waxaa keenayo ibnu qudaama fi lmuqni ayuu ku keenaa waxaas dhan marka maxaa la dhahaa ayib wuxuu yidhi marka falaa tas'al marka wuxuu yidhi yusallii arbacan afar buu tukanayay falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna ha su'aalin quruxdooda iyo dherarkooda salaadahaas nebigu tukanayay afaruu tukanayaa yacni afarta waa israacinaa ma aha labuu tukanayaa laba kaloo haddana tukanaa cabaar yaruu nasanaa marka afartaa inay isla jiraan nasashadaa soo dhexgelaysa afartaas kale sidaasoo kale marka afartaas gaar ugu sheegay falaa tas'al can xusnihinna iyo watuulihinna uma yusallii arbacan falaa tas'al can xusnihinna watuulihinna ha su'aalin uma yusallii alaaan saddex buu tukanaya intaas marka haddii de sida salaada la dheeraysto cadadkana lasoo gaabiyo sida nebiga yeelaya kow iyo tobankaas uu tukado qofka sidii nebiga u dheeray jirayna oo u dheereeyo oo cadadkiina ka waafaqo sifadiina uu ka waafaqo fiican yahay sida ugu fadliga badan ayb ayb fa qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah atanaamu qabla an tuutira maseexana intaadan witrinin faqaala yaa caaishatu ina caynaya tanaamaani labadayda indhood waa hurdayaan walaa yanaamu qalbii qalbigayga ma seexdo qaala hada xadiidu xasanu saxiix qala xadaثna isxaaq bnu muسى اlanصariyu qala xadaثna macnu bnu ciisa qala xadaثna malik can ibni shihaabi can curwata can caaishaةa ana rasuula اlahi sal ly slam kana yusalii min alleyli ixda caشharaةa rakca yuutiru minha biwaaxidatin mid ayuu witri kaga dhigaayey faida faraqa minha hadduu dhammeeyo idajaca calaa shiqihi اlayman dhinaciisa midig buu u jiifsanayey qala xadaثna qutaybaة can maliki can ibni shihaabi naxwahu qala hada xadiidu xasanu صaxiix ayb qaala alimaamu abu ciisa baabu minhu ay hada kani baabun baab weeyaan minhu min aladii qablahu ka mid ah qala xadaثna abu kurayb qala xadaثna wakiicu can shucbata can abi jamrata can ibni cabbaasin qaal kaana rasuulu llahi sal l slama yusalii min alleyli halaaa casharata rakca nebigu wuxuu tukanaya habeenkii saddex iyo toban rakco qaala hada xadiidu xasanu saxiix ayb saddex iyo tobanuu sheegay baabu minhu aakharu saddex iyo tobankaas marka kulli inay witri ahaayeen baa soo aroortay kaana yuutiru bialaaata cashara raca bialaata casharata rakca nebigu wuxuu ku witrinayey saddex iyo toban rakco kaana yuutiru bialaaa casharata rakca saddex iyo toban rakco ayb oo xaakim mustadrag uu kusoo saaray qala xadaثna hanaad qala xadaثna abulaxwas wa huwa salaam bnu sulaym alxanafi can اlأcmash can ibrahima can اlأswad can caaishaةa qaalat kana الnabiyu sal ا l slam nebigu wuxuu ahaa yusalii min alleyli tisca rakacaatin sagaal ayuu tukan jiray sagaalna marka waa tana ayb qala wfi lbaabi can abi hurayrata wazayd bni khaalidi walfadl bni cabaas qala xadiidu caaishata xadiidu xasanu min hada lwajhi warawaahu sufyaan thawriyu can ilacmash naxw hada qala xadaana bidalika maxmuud bnu haylaan qala xadaana yaxya bnu aadam can sufyaana can ilacmash waakharu ma ruwiya can nabiyi sal l slam fi salaati lleyli waxa ugu badan ee nebiga ficilkiisa laga wariyey salaatuleyl alaaa cashrata rakcatan saddex iyo toban wey feeri marka saddex iyo tobanka salaatuleyl waa kulligood maca alwitri witrkana ou la jiro wa aqalu maa wusifa min salaatihi inta ugu yaroo nebiga salaadiisa la tilmaamay min alleylina tiscu rakacaatin sagaal rakco yani isaga ficilkiisu saas waay sagaalaa ugu yarayd inta laga haayo saddex iyo tobanna waa u badnayd qala xadaثna qtaybة qala xadaثna abu cawaana can qataadaةa can zuraaraةa bni abi أwfى can sacd bni hishaami can caaishaةa qaalat kana الnabiyu sal ا ly slam إida lam yusali min alleyli habeenkii hadduunan tukanin manacahu min dalika maradun jiru ay ka celiso ow halabathu caynaahu ama labadiisa indhood ay ka haalib noqdaan sallaa min الnahaari maalinkiiba wuxuu ka tukanayay intay casharaa rakca labaiyo toban rakco koob iyo toban muxuu u tukan waayey oo uu labayo toban u tukaday culamada qaar waxay dhaheen witirka isaga lama qalleeyo leanna haddii witirka la qallayn lahaa koob iyo toban uu tukan lahaa nebiga labayo maadaama labaiyo toban laga dhigay witrigii ayaan la qallaynaynin haddii uu kaa tago khalaas culamada qaaraa saas dhahaya qaala hada xadiidun xasanu saxiix qala xadaثna cabaasu huwa bnu cabdاlcaظiim alcambariyu qala xadaثna cataabu bnu اlmuhanى wa huwa alqushayriyu maqbulu rawaa lahu tirmidiyu faqad tirmidi keliya u weriye can bahzi bni xakiimi qaala kana zuraaraة bnu abi awfa zuraarihii marka ku jiray riwaayadii hore manaaqibtiisa wax kamiduu tilmaamay wuxuu yidhi kaana zuraaratu bnu abi awfa wuxuu ahaa qaadiya albasrati basre qaadigeedii fa kaana yaummu dadku u imaam noqonayay fii bani qushayr qoladaa reer bani qushayr buu imaam u ahaan jiray ayuu tujin jiray faqara'a yowman maalin buu akhriyay fii salaati subxi faإida nuqira fi الnaaquur fadalika ywmaidin ywm casiir ayuu akhriyey khara waaba dhacayba mayitan isagoo waaba waa dhintayba wa kuntu waxaan ahaa fii man ixtamalahu ilaa daarihi dadkii meesha ka qaadae gurigiisa geeyaan ka mid ahaa buu yiri riwaayaadka qaar waxay leeyihiin marka fashahiqa shahqatan adba waa ku naxay aayaddii marka intuu akhriyey buu ku taahuray marka hal mar buu un yidhi hal mar nafti neeftii buu kor u qaaday ma soo laabaninba sidaasuu marka ku dhintay wa sacdu bnu hishaam marka badanaa dadkii hore yacni qur-aanku culimmada waxay dhahaan saxaabada waa ta'hiiri jiray waa ku ooyi jireen waa ku cabsan jireen jirkooda waa jiririca qaban jirtay dadkii dambena waxaa jiray in iyaga mararka qaar yacnii qur-aankoo kale marka la akhrinayo dadka qaar xaala xaaladooda ay isbedeshaa jiri jirto iska dhacaba ama yacnii qaylinayo kale taasoo kale markay ka hadlayaan bay waxay yidhaahdaan quluubta dadkan dambe iyo saxaabadan isku mid ahayn quluubta saxaabada quluub qur-aanka sidii alla ugu tala yacnii dadka ka rabay ula falgasho ayay ahayd marka inay dharka iska jeexjeexaan ama isdharbaaxaan ama ay bururaan ma samay jirin ayagana laakiin ooyinta iyo qal jirkii inay jiriracoodaan iyo sidii alla ka sheegayba allahu nazla axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihan mathaniya tqshaciru minhu juluud اladiina yakshawna rabahum uma taliinu juluuduhum waquluubuhum ilaa dikr اllah saasaa laga helayay marka ay dadkan dambena marka qalbigooda uma adkaysa karo qalbigaa marka dacfiga ku jira wuxuu keenaya qalbigooda oo aan qalbigaasoo kale ahayn yaa axwaashoodaas axwaal noocaas inay ka yimaadaan la arki jiray saasay dhahayaan imaamu nawowina tibyaanka iyo waa uga hadlaa ibnulqayim iyana waa ka hadlaan saxaabada markii la weydiiyana waxay dhihi jireen qur-aanka waa akhri jirnay waxaasna nama qaban jirin marka qalbigooda qalbiga dadkan oo kale aan ahayn saasay ayay ku towjiihiyaan wa sacdu bnu hishaam waxaase ugu sii daranda dabcan iyaga hadda dadkanna dad ooynayo qur-aanka ku ta'ahurayaan ka hadlaynaa kuwii hore iyo kuwii dambabe haba kala fiicnaadaane haddiiba qalbigu ou engegaaba ka daran oo uunan wax taasuraba jirin sideenoo kale taasoo kale marka waxay keena iyada qalbigaa xumaani ku jirtaa haddii qalbigu fiican yahay markaas yani taaur waa imaan lahay lam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illahi wma nazla min alxaqi wla yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim اlamadu faqasad quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun haddii qalbigu xumaado jawaarixdii marka waa fasaadi wa sacdu bnu hishaamin huwa bnu caamir alansaariy wa hishaamu bnu caamir huwa min asxaabi الnabiy sal l slam qaala baabun fi nusuuli rabbi tabaaraka wa tacaala ila samaai اdunya kula leylati wuxuu baab yahay rabbi soo degiddiisa samaa udunyaa uu u soo dego habeen kasto qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa yacquubu bnu cabdiraxmaan aliskandaraaniyu ayb iskandariya loo nisbaynaa qofka marka iskandaraani waa la dhahaa sekandarina waa la yaraa inta hamsada layska tuguro mararka qaar can suhayl bni abi saalixin can abiihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal yanzil اllahu ilaahay waa soo degayaa ila samaai dunya buu u soo degaa kula leylatin habeen kasto xiina yamdii huluثu leyli اlwal marka uu tago saddex dalool dhaloolka hore marka uu tago see loo jamcina marka riwaaya saanay tiri mid kalena waxay leedahay xiina yabqaa markuu baaqi noqdo hulusuleyl habeenka saddex meeloodoo meel markay ka dhiman tahay ma isdiidayaan labadan riwaaya maxaa yeele kan wuxuu yidhi hulusuleyl alakhiir ayuu alla soo degaa hulusuleyl alakhiir marka la marka la joogo hulusuleyl alawal ma laga soo tegay mise lagama soo tegin hulusuleyl alakhiir marka la joogo huluhu leyl alawal ma laga soo tegay mise lagama soo tegin waa laga soo tegay ma isdiidaayan marka xadiidkan in laga tegay bisuu sheegaa bis xiina yamdii thuluthu leyli alawal saddex dalool daloolka hore marku tagow ku yidhi marku tagaade marka thuluthuleyl akhiir la joogo waa tegey thuluthuleyl alawal hadhow riwaayaadkaa isdiidaayo ha fahmin tusaale thuluthu leyli alawalku waa afar saac kaba soo qaad inuu leeyahay alla waa soo degaa afar saac markay tagto habeenka afar saac markay ka tagto sagaal saac habeennimo marka la joogo afar saac ma tagtay mas ma tegin mas waa dhiman tahay weli waa tagtay ha isdiidaaya marka wax isdiidaya ayb xiina yamdii hulusu leyli alwal fayaquulu wuxuu dhahayaa ana almaliku boqorkii baan ahay man da aladii yadcuunii yaa i tuugayo faastajiiba lahu ana ajiiba man da aladii yas'alunii yaa i su'aalanaya faucdiyahu aan siiyo man da aladii yastakfirunii faakfira lahu falaa yazaalu kadalika sidaa inuu yahay alla ka zuuli maayo xataa yudii'a alfajru ilaa uu waagu iftiimo ayb muslimaa warinaya xadiidkan ayb xadiidu nusuulkana ilaa taqriiban koob iyo toban saxaabi baa wariyeen waxaana ururiyey oo yacni jamciyey alimaam alxaafid abulxasan cali bnu cumar addaara quniyu alimaamu daara qutni kitaab layidhaha kitaabu nuzuul ayuu leeyahay axaadiidu nuzuul ayuu marka ayuu ku jamciyey duruqdooda hadda ka horna meeshan waaba ku akrinay duruqdiisaas marka isagaa keeno kitaabkaasna culummada wax wax ka soo naqliyo iyo wax yacni isaga ku sheego iyay isugu jiraan wax yidhi kitaabkaas been waayo daara qutni ma alifin male ma jiraan nin xasan saqaaf la yidhaah oo raafidi ah oo hadda jooga maahani iyo wixii la halmaalo xasan bin cali asaqaaf ayaa la yidhaha waa raafidi saxaabaduu caayaa mucaawiya uu ka mid yahay waa nin saxaabada caaya waay marka meeshaana dadaa kitaabadiisa ka dhigaayo kitaaba fiican saxiixu sifat salaatinebi u alifayaa lagu leeyahay iyo wax daranoo u alifa ninkaas waa nin marka aada u dhiiran saxaabigaas mucaawiye u dacniyey u durayaa bukhaari waa ka baxso waaye intuu xadiid bukhaari wariyey keeno dhiiranaanta arka ayuu wuxuu leeyahay laa laa naqbalu minka yaa yaa yaa ya yaa maxamed bna ismaaciil maya maya uu leey kaa aqbali mayno maxaa aqbalaadiisu ay macno leedahay xadiidkii bukhaari ku jiray ee saxiixa ah ma aqbalaynu leey wuxuu leeyahay mucaawiya dadkuu dili jiray waa sumay jire sun dadku si gaadma ah intuu yiraa kaale waa ku martiqaadayo sun cuntada ugu dari jiray bilaahi calaykum qof hadda joogo annaga haddii saas la dhaho maxaa loo aaminaa cay ma tahay mise maaha qofkaas waa khaa'in waayo macnaheeda dadka yacnii dhammeeyo oo dadka sisinaareeyaa laleeyahay saxaabi dhan buu saas ku tilmaamaa nebiga waxyiga u qori jiray dad baa marka ninkaas yacnii ummadda sheekh uga dhigaayo liajli keliya daduu necab yahay uu radiyaa darteed bis ayb waxyaabaha marka ka buuxa waaye waxaan yacnii dadka qaar kitaabo ay u maleeyaanba kutubtii horeo kale wax uga buuxo waaye ayb oo laleeyahay marka qaala alcalaamatu saqaaf iyo qaala alcalaamatu alkowthariyu iyo ninkan hadyul waadixa dhigay oo ku fasaadiyey soomaaliya yacni meel ounan kaga fasaadinin ma leh wadaadkan soomaaligan yaa saqaafkaas uu daba ordaa isagaasuu wax ka soo guurina marka dadka wuxuu ku xiraa nin asxaabtii caaynayo ku xiraan hadhow wadaadada iskhilaafsan in la dhaho soo qalad ma noqonaysa marka nin dadka ku xiraayo saxaabada nin caaynayo shiici ah iyo qof dhahayo war bukhaari iyo ummadda iyo tirmidi iyo ku xirma haddii la yidhaha waa waa fahmi weyney waa lu'mi iyo shar waay dadka ku jirta marka waa fahmi weyne haddii lakala dhaho qaala wafi lbaabi can caliy bni abi طaalibi waabi saciidi warifaacat aljuhaniyi wajubayr bni mطcim wabni mascuudi waabi darda wacuثmaan bni abi اlcaas qaala alimaamu abu ciisa xadiidu abi hurayrata xadiidu xasanu صaxiix wqad ruwiya hada alxadiidu min awjuhin kaiiratin ayaa lagu wariyey can abi hurayrata can الnabiy sal ly slam anahu qaal yanzil اllahu xiina yabqa huluثu اlleyli اlaakhir labada riwaaya marka ma isdiidaan wa hada asaxu riwaayaati riwaayaatku waxay u badan yihiin tan xiina yabqa huluثu leyl alaakhir asaxu hadda markuu leeyahy tan hore waa daciif ma ka wado tanaa yacnii waxoogaa la hormar la soo hordhigo ya maya se usoo dega annaga ma ka hadli karno sida usoo dega ilaahay isagaa garanaya laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lbasiir mana ku shabahayno makhluuqiisa laakiin inuu soo dego waa rumaynaynaa lianna kow iyo toban saxaabiya nebiga kasoo guurisa kutubtan dawaawiintan islaamkao weligeed jirtayna saas ugu yaallaa hadda waa kaas tirmidi waa aragtaan mar walba waa fasiraa axaadiidka inta badan haddii ta'wiil xadiidku uu leeyahay nusuulkan hadduu mu'awal yahay isaga sheegi lahaa wowna kitaabu zakaad markaan gaarnana madhabtii salafka waxay ahayd baabul asmaa wasifaat halkaasuu kaga hadli doonaa alimaam abu ciisa baabu maa jaaa fi lqiraa'ati billeyl habeenkii qiraa'ada la akhriyaa wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qala xadaanaa yaxya bnu isxaaq qala xadaanaa xamaad bnu salamata can haabitin ilbunaniy can cabdillahi bni rabax alansaariyi can abi qataadata ana nabiya sal l slam qaala liabi bakrin wuxuu ku yidhi marartu bika waa ku soo maray wa anta taqra'u adoo akhrinayo wa anta walxaal anta adiguna takhfidu min sawtika codkaaga aada hoos u dhigaysid faqaala wuxuu yidhi inii asmactu man naajaytu anigu waan maqashiiyey axadkii aan la faqaayey oo aan la koodayey qaala waxau yidhi irfac qaliilan waxyar codkaaga kor u qaad irfac sawtaka qaliilan wa qaala licumara cumarna wuxuu ku yidhi marartu bika waa ku soo maray wa anta taqra'u adoo akhrinayo oo salaad ku jiro walxaal anta adiguna tarfacu sawtaka codkaaga aada kor yeelaysa qaala waxau yidhi cumar inii aniga uuqidu waxaan toosinayay alwasnaana midka hurdaysan gamacsan wa adrudu shaydaana shaydaanna waa ka eryaayay meesha qaala waxau yidhi nebiga ikfid qaliilan codkaaga xoogaa yar hoos u dhig marka waxaa laga qaadanaa qiraa'ada markuu akhrinayo qofka salaatuleylka waxyar aadna inuus u dheeraynin hoosna uunan u dhigin xoogaa isaga ismaqashiin karo waxaa kaloo laga qaadanayaa abubakar iyo cumar ninba yani waxa uu samaynaya nin walba wuxuu ka rabaa wanaag ninna macno saxuu sheegay midka kalena macno saxuu sheegay radia allahu canhuma qaala wafi lbaabi can caaishata wa ummi hani wa anasin wa ummi salamata wabni cabaas qaala xadiidu abi qataadata xadiidu gariib wainamaa asnadahu yaxya bnu isxaaq baa isnaadiyey can xamaad bni salamata waakharu nnaasi dadka badankood inamaa rawow hada alxadiida can haabit bay ka wariyeen can cabdillahi bni rabax mursalan isagoo mursala yani irsaal iyo wasli baa laysugu khilaafay qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa allaythu can mucaawiyata bni saalix can cabdillahi bni abi qays qaala sa'altu caaishata kayfa kanat qira'atu nabiy sal l slam bileyl nabiga qiraa'adiis habeenkiisay ahayd akaana yusiru ma siraysan jiray bilqiraa'ati am yajharu mase kor buu u dhigi jiray faqaalat kullu dalika qad kaana yafcal dhammaan waa samay jiray rubamaa asara bilqiraa'ati qiraa'ada inuu hoos u dhigaa la arkaaye wa rubamaa jahara inuu kor u qaadana waa la arkaaye faqultu alxamdu lilahi aladii jacala fi lamri saca waxaan idhi buu yidhi ilaahay baa mahadlay allihii arrinta waasac ka dhigay oo inaan kor u dhignana waa noo bannaan tahay inaan hoos u dhignana noo banaa ay noo bannaan tahay qala hada xadiidu صaxiixu غariib qala xadaana abu bakrin mxamed bnu naaficin اlbصriyu qala xadaana cabdالصamd bn cabdilwaariث wahuwa alcambariyu can ismaaciila bni muslim alcabdiy can abilmutawakil الnaaji can caaishata qaalat abilmutawakil الnaaji waa soo marnay cali bnu daawuud sax kunyada iyo nisbadu aad ugu magac dheeryahay can caaishata qaalat qaama nabiyu sal l slam biaayatin min alqur'aani nebiga wuxuu ku qumay ku tahajuday salaatuleylka ku tukaday biaayatin aayad min alqur'aani ka mida leylatan habeen dhan aayaddaana waxay ahayd in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim bihaa yarkacu wabihaa yasjudu ayb ku tadaburaya dabcan aayadda ku celcelinaa ku celcelinaya qaala hada xadiidu xasanu gariibu min hada اlwajhi qaala baabu ma jaءa fi fadli salaati الtaطawuci fi اlbeyt wixii ku yimid salaada sunnada fadligeeda guriga lagu tukada cadayntiisa qaala xadaثna mxamed bnu bashaar qaala xadaثna mxamed bnu jacfari wahuwa gundar qala xadaثna cabdالlahi bnu saciid bni abi hindi can salimi abi nadr can busr bni saciidi can zayd bni haabiti can الnabiy sal ly slam qaala afdalu salaatikum salaadiinna midda ugu fadli badan fii buyuutikum guryihiina dhexdeeda taad ku tukanaysaan waa ila lmaktuubata faradka maahane dabcan raggowna ka hadla qaala wafi lbaabi can cumara bni اlkhaaab wajaabir bni cabdillaahi waabi saciid waabi hurayrata wabni cumara wacaaishata wcabdillahi bni saciidi wazayd bni khalidin اljuhaniy qaala xadiidu zayd bni haabiti xadiidu xasan wqad اkhtalafuu fi riwaayati hada اlxadiid xadiidkan riwaayadiisa waa isku khilaafeen farawaahu muusa bnu cuqba waibraahimu bnu abi nadr can abi nadri bay ka wariyeen marfuucan isagoo ah marka muusa bnu cuqba iyo ibraahimu bnu abi nadr can abi nadr saalimka ayb marfuucan isagoo ah marka labadan waxay mutaabaceeyeen cabdullahi bnu saciid wa awqafahu bacduhum qaarna xadiidka waa waqfiyeen mowquufay ka dhigeen wa rawaahu maalikun maaligna waa wariyey can abinadri buu ka wariyey walam yarfachu imaamu maalik isaga maa rafcinin laakiin hal ogaada marka imaamu maalik wuxuu ahaa yani kaana shadiida taxarii taxarigiisa aadu u darnaa waa dadaal badnaa xadiidka haddii uu ku shakiyo ama laysku qabto mowquuf iyo marfuuc kaana yuuqifu isaga marka xadiidka wuxuu ka dhigi jira mowquuf markaas oo wuxuu dhihi jira nuqsaaminta ayaa axwad ah aad buu u dadaali jiray marka mararka qaar marka xadiid ay rag kaloo waaweynba ay rafcinayaan ayaa isaga uu mowquuf ka dhiga marka imaam maaliga waqfiyey keliya ma noqonaysa marka yacni mar haddii uu waqfiyo maalig xadiidka marfuuc maaha oo maalig waa jabal fi lxifdi hadda markaas ma taagna mararka qaar waa dhacdaa dadka rafcina aynan ahayn dad saas ah markaasoo kale de falqowlu qowlu maalik laakiin hadda tirmidiba wuxuu leeyay walxadiidu lmarfuucu asaxu marfuuca asaxu qala xadaثna isxaaq bnu mansuur wahuwa isxaaq bnu mansuur bni bahram alkowsaj qala akhbaranaa cabdullaahi bnu numayrin can cubayd illaahi bni cumar can naaficin can ibni cumara can اnabiy sal l slama qaal salluu fii buyuutikum guryihiina ku tukada walaa tattakiduuha qubuuran qubuur ha ka dhiganina oo qubuurtu waxay tahay de qubuur salaad laguma tukado saa darteed marka guryihiinana sidii qubuur oo kale oon salaada lagu tukanin ha ka dhiganina guryihiina ku tukada si ay qubuurta uga duwanaadaan ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina mxamed